Maamulka degmada Sheekh ayaa qabtay munaasabad lagu daahfurayo madarasad loogu talagalay in carruurta lagu baro culuumta diiniga ah taasi oo ay hirgeliyeen qurbo-joogta deegaanka. Daahfurka madarasadahan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada Sheekh Culimudiin odayaal, waalidiin iyo macalimiin. Gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Sheekh Maxamed Faarax Axmed oo daahfuray madarasadahan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyay xaruntan.
inaynu xarigga ka jarno dhammaystirka madarasada deegaanka kulmiye runtii waa wax aad iyo aad lagu farxo in meel diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu barto ay deegaanka u soo korodho waxaynu u mahadnaqaynaa oo u ducaynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maal kaga qayb qaadatay xoog kaga qayb qaadatay fikir kaga qayb qaadatay oo hormuud ay u yihiin qurba joogta deegaanku dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa in miisaanka xasanaadka uu saaro waana waxyaabaha sadaqada jaariga ah ee aan ku haynin Qaar ka mid ah marsalaftii kasoo qayb gashay daahfurka madarasada ayaa bogaadiyey.
gurbajooga sida laga dhawaajiyey oo dalkiiba shan iyo sagaashan iyagaa xafladda ma- iyagaa madrasada maalgeliyey mar koowaad iyo mar labaadba waynu uga mahadnaqaynaa cid kasta oo maxaa ku dhahdaa deegaankana
aadanu ku nib inaynu bogaadino waad ducaysanaysaa ilaahu noo fududay baa leedahay intaa la sheegayna hadday waxbarasho tahay hadday carruurta tahay dee dadaala ilaahay baa subxaana watacaala inoo suurtageliyey hoygan qur-aanka kariimka lagu baraamayo meel dhaqaale la geliyey meel waqti la geliyey oo meesha ugu qiimaha badnayd ma hadda ugu fiican ee aynu bilaadan siinayno waxaynu siinaynaa dadkii ka qayb qaatay ee dhaqaalahoodii hantigooda geliyey oo u badan ama boqolkiiba shan iyo sagaashan ah qurbajoogka kasoo jeeda deegaanka
Madarasadan ayaa loogu talagalay in lagu barto culuumta diiniga Islaamka sida Qur'aanka Kariimka, kutaabada fiqiga iyo axaadiista taasi oo ka qayb qaadanaysa fidinta diinta Islaamka.